bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa ilaahaga mahad usugnaatay baarlamantaas waa gobolka galguduud waxaa ka jira horumar dhinacyo badan leh hadday tahay dhinaca nolosha dadka gobolka ku nool oo abaaro aada u saameeyay meelo badan ka jiraan oo hadda ilaahay roobad iyo nasri fiican siiyey iyo dhinaca amniga oo iyagu meel fiican maraya hawlihii lagula dagaalamaya al-shabaabka iyo guud ahaan amniga gobolka oo la oran karo aada buu u sarreeyaa meesha ugu ficnaad buu hadda maraya aada baan ilaahay ugu mahadinaynaa hawlahaasina boqol kiiba boqol meelo fiican bay marayaan waa gartay ka waran dhowaan dagaaladii gobolka ka dhacay iyo natiijada ama xalka laga gaaray hadar dagaaladaasu way dhacaan laakiin walilahi alxamdu markay dhacaan ba siima socdaane waxgaradka iyo maamulada deegaanka ka jira ayaa si dhaba ugu guntada hal degdegaana laga gaara dagaalkii hadda ka dhacay dhinaca bariga ee gobolka galguduud iyo gudub inta udhexaysa oo labadii beelood oo walaalaha dhex maray waa meel fiican buu marayaa waa waan fiican baa laga gaaray wax dambe oo dhiba maalinkii hore wixii dhacay ka dambeeyana ma dhicin arrintooduna waxay maraysaa meeshii ugu fiicnayd meelahaasina waxaan jecel lahay si walaalnimo ah in gacanta la isugu saaro haddii allaha woodalay waa gartay wafdiga maanta ee xarunta gobolka yimid maxay ahaayeen waftigaasi waa wafti ka socda dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ahna xildhibaan xildhibaan mahad waxaa ku jiray abaandilaha xoogga dalka waxaa kamid ahaa saraakiil xooga dalka ah waxaa la socday barasaadkii gobol galguduud xuseen cali wehliye wafti aada u sarreeya oo arrimihii horumarka gobolka isu diyaarintii shirarkii wadatashiga iyo maamulo samaynta nabadaynta intaasoo dhan wafti u socda oo gobolka xaaladiisa u kuurgalayeedu ah marka ujeedada rasmiga ah maxay tahay oo ay maanta u tageen dhuusamareeb waftigu waxa weeye ujeedada rasmiga ahy meesha waxaa degan ciidanka waa meesha xarunta ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad dayska u ah saraakiishu waxay ku socotay kormeer maxaa qarsoomay ciidanka tayeyntiisa wacyigelintiisa qalabayntiisa ayaa saraakiishu ku socotaa wasiirkuna hadda waa wasiir deegaanka kasoo jeeda xildhibaanna ah inuu dadkii wacyigeliyo nabadii ka qayb qaadso u diyaariyo bulshada meesha joogtahay siday ugu diyaar garoobi lahaayeen maamul samaynta bartamaha soomaaliya waa gartay marka waxaa nagu maqaalo ah in la bilaabayo tababaro iyo seminaaro la xiriira maamulkaasi ka waran arrimaha maxaad kala socotaa
waa ognahay maamulkaas loo sameynayo bartamaha soomaaliya guddigii farsamada seminar ba wuxuu uga turmi doonaa magaalada muqdisho maadal seminaarkaas haddii u dhamaadana waxaan jecelnahay in si dhab a loo guda galo maamul sameynta bartamaha soomaaliya wafdiga maanta yimid imisa ayuu joogayaa gobolka
waftiga adeer waa kollay waktigii ay hawsha ay meesha u yimaadeen u dhamaata ayay bixi doonaan haddii allah uga dalay waa gartay dadka gobolka ka soo jeeda maxaad kula talin lahayd marka loo eego amniga iyo guud ahaanba alxamdulilah waxaan kula talin lahaa dadku bini aadamku waxa ay ku faanaan waxa ay haystaan oo nabadgelyada iyo horumarka ah inay waardaystaan kuna faanaan ilaahayna ugu mahadiyaan inay maanta si wadajir ah amnigooda uga shaqeeyaan oo diyaar garoodaan inay maamul ay u dhan yihiin oo lagu midaysan yahay ay dhistaan intaasaan kula dardaarmayaa dadka degan gobolada dhexe ee soomaaliya soomaaliya maamulkiinana maxaad u qabanaysaan dadka adinku
maamulkeenu de annagu waxaaba naloo doortayba oo aan markii horena ballan qaadnay inaan wixii naloo ignaday oo ahaa dadka inaan nolosha amniga iyo horumarka iyo tacliinta iyo caafimaadka intaba inaan wax ka qabano alxamdulilahina wax ka qabanay intii aan meesha joognay inta noo harsanna insha allah waxaan jecel lahay wixii